الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الإمام النووي رحمه الله باب تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان wuxuu baabu yahay taxriimi wasli shacri xaaraamnimada in tinta la xiriiriyo inay xaaraam tahay walwashmi iyo jirka in la duro inay xaaraam tahay walwashri wa huwa washriguna taxdiidu اlasnaan waa ilkaha oo la qoro saddexda arrimood inay xaaraam tahay ayuu baab ku saabsan yahay arrinta koowaad waa waslu shacri timaha in la xiriiriyo oo tima aan jirin lagu xiriiriyo timihii caadiga ahaa ayadoo markaa loo muujinayo timuhu inay badan yihiin waxaana arrinkaas sameeya waa dumarka walwashmu waxa waaye jirka meelo ka mid ah in la duro ama cirbado lagu duleeliyo kadibna wax lagu shubo waxaasoo markaa loola jeedo qurux iyo ziina iyadana dumarkaas sameeya washriguna waa taxdiidu اlasnaan waa ilkaha oo la qoro saddexduba waa xaaraam qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi in yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan min duunihi alla sokadii ilaa inaatan ilaa kuba dhintay oo xayaataya nolol lahayn mooyaan wax kale caabudi maayaan yacni asnaamtii baa loola jeedaa wain yadcuuna ay maa yacbuduuna ma caabudayaan ilaa shayطaana mariida ilaa shayطaan madax adag mooye wax kale caabudi maayaan lacanahu اllah allah subxaanaه wa tacaala ayaa lacnaday shayطaanka wa qaala wuxuu yidhi shayطaanku laatakidanna laأtakhidanna min cibaadik xagga addoommadaada waxaan ka samaysanayaa nasiiban qeyb mafruudan ay muqadara la qadaray qeyb qadaran ayaan xagga addoommadaada ka samaysanaya oo ka kaxaysanaya macna wala udilannahum waan luminayaa aan luminayaa can اlxaqi xaqa ayaan ka luminayaa wala umaniyannahum waana u qurxinayaa oo yadadiilo iyo baatilkan u qurxinaya oo yadadiilo gelinaya wala aamurannahum waan amrayaa on amraya fala yubatikunna waxay markaa jarayaan ay goynayaan aadaal an ancaami xoolaha dhagahooda wala aamurannahum waan amrayaa on amrayaa fala yugayirunna waxay bedelayaan khalq allaahi ilaahay khalqigii subxaana wa tacaala ashaahid min alaaya wala aamurannahum fala yugayirunna khalq allaahi shaydaanku wuxuu leeyahay addoommada waan amrayaa markaasay khalqiga ilaahay abuurista ilaahay bay wax ka bedelayaan bedelidda abuurista ilaahay waxaa ka mid a timahan la xidhiirinayo waxaa ka mid a jirka la duleylinayo ama dhibcadul duleela loo sameynayo wax lagu shubay oo quruxda laga raadinayo waxaa ka mid a ilkaha la qorayo intuba waxaa waaya min takyiiri khalqi illaahi caza wajal waa khalqiga ilaahay oo la bedelayo وعن أسmاء رضي الله عنها أن امرأة haweeney sألت النبي صلى الله عليه وسلم نبga ayay weydiisay فqاaلت waxay tihi يا رasuul الله rasuulka ilaahy إن بنتي gabadhayda asaabatha الxaصبaة waxaa asiibay alxaصبة waa cudur haraga qofka uga dhacaya faتamرqa marka waaa kala waxaa daatay شhacruhaa tinteeda cudurkaasaa madaxa ka galay markaasaa tintii daadatay wainii zawajtuhaa anigana waan u guuriyey buu ayay tiri gabadhayda afa asilu fiih tintii ma xiriirinaya maadaama timihii ka daateen cudurkaas awgii tima xiriira oo u muujinaya gabadhu inay timo leedahoo kale ma u sameeya faqaala wuxuu yidhi lacana allaahu alwaasilata waalmawsuula allaha lacnado midda xiriirinaysa iyo midda loo xiriirinaya labadaba midda timahaasi xiriirinaysa ee tima been abuurada u xiriirinaysa gabadha iyo midda loo xiriirinaya ka raaliga labadaba allaha lacnada wey wa fii riwaayatin alwaasilata wاlmustawsila ay lacana allahu alwaasila wاlmustawsila alwaasila waa midda xiriirinaysa wاlmustawsila waa midda dalbaysa in loo xiriiriyo qowluhaa fatamaraqa huwa biraa'i wa macnaahu macnahiisu waxa waye intashara wasaqad waa daatay wey wاlwaasila alatii tasilu shacrahaa waa midda tinta xiriirinay tinteeda xiriirinaysa ow shacra gayriha ama gabar kale tinteeda ayay xiriirinaysaa bishacrin aakhara tin kale ayay ku xiriirinaysaa teeda hadday xiriiriso iyo hadday tu kale xiriirisaba waa malcuunad wa والموصولة موصولadana hiy اlتيi yuuصil hiy اlatii yuuصalu شhacruhaa waa mida tinteeda la xidhiirinayo والمustawصiلة اlatيi تsأل man yafعalu ذalika laha waa midda weydiinaysa cid arinkaa u samaysa waa dalbaysaa macnaha in loo sameeyo وعan caaئiشhaةa رadي الlaه عanهa naحو متafq عalيه وعan xumayd بn cabdالرحman أnahu samica muعaawiyaةa رadي الlaه عanه xumayd بn cabdiraحmaan wuxuu maqlay mucaawiya bn abi sufyaan radi allahu canh caama xaja sanadkii uu xajiyey cala lmimbari mimbarka dushii ayuu ayuu soo saaran ayuu wuxuu ka maqlay wa tanaawala walxaal tanaawala uu soo qaatay qusatan qeyb oo min shacrin tin ka mid a waxaa soo qaadanaya mucaawiya oo kaanat ahayd fii yadi xarasiyin mid waardiye ah ama askariya gacantiisa tin ku jirta oo askartiisa ka mid a ama ilaaladiisa ayuu soo qaaday waxaa soo qaadanaya mucaawiya radia allahu canhu waa laacay fa qaala wuxuu yidhi mucaawiya yaa ahla almadiina reer madiinow ayna culamaa'ukum aaway culimmadiinna wey culimmadiinna aaway maxay arrinkan u reebi waayeen samictu nabiya sala allahu calayh wasalam yanhaa waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo reebaya buu yidhi can midli haadih arrintan oo kale yacni tinta u wado waa tinta dumarku ay timaha ku xidhiiriyaan ay ku dheeraysanayaan markaa marka wuxuu leeyahay culimmadiinna aawey waxaan maqlay nebigu arrinkan reebaaya wayaquulu dhahaya ina ina inamaa halakat banuu israa'iil reer bani israa'iil way halaagsameen xiina ittakhadahaa nisaa'uhum markay dumarkoodu arrinkaas samaysteen ayay halaagsameen reer bani israa'iil muttafaqun calayh arrintaani marka waa kabiira min alkabaa'ir tima aan jirin in timaha lagu xidhiiriyo ayadoo markaa loo muujinayo gabadhu inay timo badan leedahay timihii badnaa ay sheeganaysana ma laha waxaysan lahayn ayay sheeganaysaa haaniyan khalqiga ilaahay subxaana wa tacaalaana waxbay ka bedelaysaa arrintaas waa dembi weyn wey walidaalika midda loo xidhiirinaayo iyo midda xidhiirinaysa labaduba waa lacnadan yihiin wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam lacana alwaasilata nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnaday alwaasila midda wax xidhiirinaysa waalmustawsila iyo midda dalbanaysa in loo xidhiiriyo walwaashimata walmustawshima walwaashimata midda jirhkeeda dulduleelinaysa yani midda dulduleelka u samaynaysa waay walmustawshima iyo midda dalbaysa in loo sameeyo wax cirbadoo kale ah ayay jirkeeda jirkooda ku durdurayaan ama ay ku mudayaan meeshaa markaa yarta aha wax lagu shubaa meeshaa duleeshamaysa yarta ah waxbay ku shubayaan dalaban liziina ayagoo markaa dalbaya qurux ku raadinaya sidaas midda samaynaysa iyo tan loo samaynayo labadaba waa lacnadan yihin وعan iبn mascuudi radي الlaهu عanهu qaala wuxuu yidhi lacana اllah اlwaashimaati واlmustawshimaati واlmutanamisaati واlmutafalijaati lilxusn allaha lacnada buu yidhi lacana اllah اlwaashimaat dumarka waashimaadka ah bimacnaa waa kuwa jirkooda yani jirka dulduleeliya gabdhaha u duleeliya ama u dura wاlmustawshimaati iyo kuwa dalbaaya in loo duro allaha lacnado wاlmutanamisaati iyo waxa waaye kuwa timaha xaajibeenka tifaya xaajibeenka waa la yaqaano waa timaha isha korkooda ah kuwa tifaaya dumarkaa sameeya qaarkood oo tintu maalan xaajibeenkeedu hadday timo badan tahay ayagoo qurux raadinaya ayay iska tifayaan qaarkooda way yaraynayaan waxay rabaan xaajib yaroo dhuudhuuban inuu noqdo طalaban liziina markaan waxay dalbayaan ay sidaa ay ka rabaan waa qurux waa mutanamisaat wاlmutafallijaati iyo kuwa ilkahooda kala dheeraynaya yacni qoraaya ilkihii lilxusni qurux darteed u qoraya almugayiraati ee bedelaya khalqi اllaah khalqiga ilaahay bedelaya subxaana wa tacaala almugayiraati khalq اllah kuwa khalqiga ilaahay bedelaya faqaalat lahu imra'aة haweeney baa waxay ku tihi fii daalika arrinka arrinkaa bay kala hadashay ibnu mascuud faqaala wuxuu yidhi ibnu mascuud wamaa lii laa alcanu maxaanan u lacnadeen buu yidhi man lacana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam qofkii rasuulku u lacnaday calayhi salaatu wasalaam wa huwa fii kitaabi illaah wa huwa arrinkaasina fii kitaabi illaahi kitaabka alle ayuu ku sugan yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu riwaayadaha qaar waxaa ku jirta markuu yidhi ibnu mascuud wahuwa fii kitaab illaah gabadhaasi waxay tihi kitaabka ilaahay waa akriye mana ku arag musxafka waxay tihi min awalihi ilaa aakhirihi waan akhriyey maa bayna dafatay lmusxaf waa dhammaan waan akhriyey bay tiri mana ku taalla bay tihi ibn mascuudow arrin keenaysa in la lacnado waashimaad iyo mustawshimaad iyo wixii la mid a marka lacnadaasi kitaabka ilaahay kuma jirto markaasuu yidhi haddii kitaabka ilaahay dhammaantii aada akhriso waad aragtay wey aayaddan buu u sheegay marka wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii rasuulku idinla yimaado calayhi salaatu wasalaam oo rasuulka idin siiyo fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu wuxuu idinka reebo fantahuu ka reebtooma oo ka hara wamaa nahaakum canhu fantahuu masaa-ishaana soo gelaysa marka arrimahan uu ka hadlay ibnu mascuud aa soo gelaya nebigaa lacnaday sala allahu calayh wasalam متفق عليه المتفلجة هي التي تبرد من أسنانها ومد إلكهذا قري سور تبرد وحو عبريا آل اللي يراد المبردة الله استعمالا أو قرالك الله استعمالا إلكا محل الله قريا مك ليتباعد بعضها من بعض سقار كود قارك كلا وقفوا قاضو قليلا إنيا فنحيا سيويالك فنحيا يكربت إني سميستو أما إيالتو إلكيها اللي قريا quruxaa laga rabaa ilka qurxoonay rabtaa meesha inay ka soo saarto xoogaa kala dheerdheer yacni kala fog masaafada u dhexaysa wa tuxasinuhaa wayna wanaajinaysaa wa huwa alwashru waana washrigii buy wannaamisatu naamisaduna hiya alatii waa mida ta'khudu min shacri xaajibi hayrihaa xaajibka kayrkeed ayay waxay wax ka qabanaysaa macnaha qaybo ka mida ayay tifaysaa xaajibkii wa turaqiqu waxayna ka dhigaysaa mid khafiifa yacnii yaryar xaajibkiiyaa la yaraynaya liyasiira xasanan si uu u noqdo mid qurxoon marka xaajibka haddii timuhu ku badan yihiin oo kale qaaraa laga tifayaa si looga dhigo kuwa yaro xaajib yaro dhuuban oo qurxoon macna waalmutanamisatu hiya allatii ta'muru man yafcalu biha dalik almutanamisa waa midda amraysa in arrinkaa loo sameeyo allatii ta'muru man yafcalu biha dalik arrinkaa cid u samaynaysa ayay amraysaa waxay leedahay waxaan rabaa in la ii sameeyo bimacnaa in timahaas xaajibeynka layga tifaan rabaa ama layga yareeyo midna midda ka shaqaynaysay waayo oo arrimaha ku shaqaysata middana waa midda loo samaynayo labadaba waa lacnaday yihin nebigu waa lacnaday sala allahu calayh wasalam arrimahan oo dhan waxay ku saabsan yihiin dumarka culimmada qaara waxay yidhahaan markay xadiidkan sharaxayaan dumarka mutafallijaadka ah ama ilkaha qoraaya si ay u kala dheereeyaan qaliilan waxay yidhaahdaan haaliban horta arrinkaani haaliban dumaru ka dhaca waxa inta badan sameeya waa dumarka dumarkuna waxay kusii badan yihiin bay yidhahdeen dumarka waaweyn oo markay da-deedu weynaato ayay waxay yidhahdeen ilkaha qoranaysaa si ay gabar yar iskaga dhigto yacnii qurux dalab waayo waa isku dhalinyaraynaysaa sida arrintaas ma bannaana waa takyiiru khalqi illaahi caza wajal wala aamurannahum fala yugayirunna khalq allah aayaddaasay soo gelaysaa waa dembi waa kabiira min alkabaa'ir in khalqiga ilaahay subxaanahu wa tacaala wax laga bedelo qofkaasina calaa lisaani ilxaal ayuu wuxuu ku leeyahay ilaahayu sidaad ii abuurtay aniga raalli kuma ihi lisaanulxaalkiisu waa sidaas waa qof ka hor imaanaya sida ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala oo muujinaya inuu ka xun yahay khilqadii iyo abuurista ilaahay u abuuray subxaanahu wa tacaala mana bannaano qofka inuu sidaa u dhaqmo baabu nahyi can nadfi shaybi min allixyati wاlra'si wagayrihimaa wuxuu baabu yahay annahyi can nadfi shayb in la iska reebo in cirada la tifo min allixyati garhkii laga tifo laga jaro wاlra'si iyo madaxa wagayrihimaa iyo labadood kayrkood in laga tifo wa can nadfi اlamradi iyo mar midkii amradka ahayn garhka lahayn inuu tifo shacra lixyatihi tinta garhkiisa cinda awali طuluuci marka ugu horraysa usoo baxayso tinta garka marka ugu horraysa usoo dhalanayso inuu iska tifo midka amradka ahayn garka lahayn asigana waa laga reebo maxaa yeele garka in la taabtaba lama rabo ama in la gooyo lama rabo dhallinyarada garka usoo baxaydana qaaraa sidaas sameeya timaha ugu horreeya garka waa jarayaan ama waa tifayaan qaar waxay u tifayaan garaa kuusoo dhashuu diidan yahay ama waa gaartay in la yidhaahdo qaarna waaba xiiraanoo meeshii oon tinba lahayn uu sakiin marmarinaya oo wuxuu rabaa in tin weyn uga soo baxdo oo dhaqsi garku usoo degdego si uu iskaga dhiga inuu nin weyn yahay oo yaraantiia dhibto waa yartaa sida loo lahaa ayaa waxaa laga yaaba inuu dhibsado oo isira mar haddaa dadka waaweyn ku biiri leed oo kuu fiicnaa lahay labadaba lama ogolo waxba ha degdegsani midda kale garku markuu soo baxayo wuxuu ku fiican yahay sida ilaahay ugu talagalay iyo waqtiga ilahay ugu talagalay inaad la suganto laakiin haddaad tidhahdo waa raadinayaa timo waaweyna kaa soo baxayo oon qurux lahayn ilan kuwa yaryaraay adigaa suga waayey kuwa waaweynaa markaa soo baxaya calaa kulli xaal awal markuu ugu horreeyo garku soo baxayo sheikhu wuxuu leeyahy in la tifaa iyadana waa manhiyun can waa la iska reebay can camr bn شhucayb can abihi can jadihi can الnabiy sal اla ly slam can jadihi waa macruuf cabdullaahi bn camr bn اlcaas waay saxaabiyu اlxadiid can الnabiy sal ly slam qaala wuxuu yidhi laa tantifu laa tantifu shayba yacni cirada ha tifina fainahu nuuru lmuslimi qofka muslimka nuurkiisa weeye yowma alqiyaamati maalinta qiyaama rawaahu abu daawud wالtirmidiyu wالnasaa'iyu biasaaniida xasana asaaniid xasana ayay ku wariyeen qaala tirmidiyu wuxuu yihi huwa xadiidun xasan xadiidkan xadiid xasana waa xadiidkani waa xadiid صaxiixa laa tantifu shayba waa nahyi yaan garka yaan cirada la tifin cirada yaan laga tifin laa min alixyati walaa min walaa min ara'si labada midna laga tifin maayo garka iyo madaxa labadaba cilladu waa maxay nebigu wuxuu yidhi sal lla ly slam fainahu nuuru lmuslim qofka muslimka nuurkiisa waayo ciradu yowma alqiyaamati maalinta qiyaama cirada in la tifana inta badan waxaa sameeya dadka da-da ka carara ama wuxuu isleeyahay waaweyn tahay yaa lagu dhihin khaasatan hadda ninku markuu guurdoon yahay kuma sii jiro oo dumarku ma jeclo isleeyahay cirada sidaa darteed dhallinyaro iska dhig hadday gaareen xataa qaarkood ayagoo niman waaweyna ayuu daawo madoobiso marsanaya asagoo ka cararaaya cirada cumrigaaga mar walba waa qadaran yahay ama ciraa soo baxdo ama yaysa soo bixin intaad adduunka ku noolayd waa wax maktuub oo qoran waay inta kuu qoran inta kuu dhimanna mar walba waa kuu dhiman taha ama weynuhu ama yarow laakiin ma aha adoo ka cararaya da ama in lagu yidhaahdo waa weyn tahay inaad cirada tifto sax ma ah ama aada jarto taa beddelkeeda hadday ciradaadu badan tahay waxaa mashruucan soo marnay inuu marsado waxaan madow ahayn inuu cirada ku bedelo hadday ciradu ku badan tahay laakiin in la tifo sax ma aha وعن cائشhaةa رaضي الله عنها qاaلad waxay tihi qaala rasuul الlahi صلl ل ly slam man camila camala qofkii camal falaa camal laysa عalayhi أmrunaa amarkeenna uusan ku dul sugnayn waa diinkeenna fahuwa raddun camalkaasi waa mid la celinayo qofkii camal fala camal aan diinkeenna ku dul sugnayn oon sharcigeena waafaqsanayn camalkaasi camal marduuda waay waa la celinaya rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyay xadiidkan caamka xadiidkan waa qaacido waay wuxuuna ka mid yahay min alqawaacid alcaama bal culamada qaar waxay yidhahdaan waa nisfu diin diinka barkii waa maxaa yeeley camal walba oo sharciga khilaafsan xadiidkan uu soo hoosgelaya man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun camalka walba oo sharciga khilaafsan xadiidkan u hoos imaanaya fa huwa raddunna waxaa loola jeedaa ay fa huwa marduudun calaa saaxibi ninkii camalkaas sameeyey waa lagu celinaya ilaahay ka aqbali maayo wuxuuna xadiidka daliil u yahay shardigii labaad labadii shardi ee camalka lagu aqbalaya midka labaad wuxuu ahaa almutaabaca wixii aan nabiga dariiqiisa waafaqsanayn sala allahu calayhi wasalam ilaahay kaa aqbali maayo xadiidkaana waa u daliil wuxuu kaloo xadiidka daliil u yahay bidco walba maadaama bidcadu ay sharciga khilaafsan tahay inay marduuda calaa saaxibiha ayd si walbood ugu dadaasho haddaad doonto habeenka hore dhafar maalinkii o dhan maaragta soo jeed marba camalkaaga hadduu sharciga khilaafsan yahay fa huwa raddun marka ha ku daalin wax sharciga khilaafsan ha ku daalin camalkaagu haba yaraado in yarba hadduu doono ha noqde inuu sharciga waafaqsan yahay ilaahay waa ka aqbalaya subxaana wa tacaala allahna barakaynayo baabu karaahiyati اlistinjaa'i biاlyamiini wa masi اlfarji biاlyamiini min gayri cudrin wuxuu baabu yahay karaahiyat اlistinjaa karaahiyada in lagu istanjooda bilyamiini midigta ayuu baabu yahay yacni in midigta lagu istanjooda inay makruuh tahay ayuu baabu yahay wa masi lfarji iyo farjiga oo lagu taabto bilyamiini midigta lagu taabto ayadana inay makruuh tahay ayuu baabu yahay min gayri cudurin cudurdaar la-aan ayadoo wax cudurdaara uusan jirin inuu midigtiisa ku taabto farjigiisa arrintaasi sharcigu waa reeb can abi qataadata radia allahu canhu can الnabiy sal ly slm qaala wuxuu yidhi idaa baala axadukum axadkiin haddii uu kaadinayo falaa ya'khudanna dakarahu dakarkiisa yousan ku qabanin biyamiinihi midigtiisa dakarkiisa yousan midigtiisa ku qaban walaa yastanji yousan ku istanjoonin biyamiinihi midigtiisa يعني نجاساتك يوصل اسكغا طاهرين مدقتيس ولا يتنفس في الإناء ويلك دحدي سنة يوصل كن نفسن مركو بيها عبيو آداب تعبيتانك كامل أهن إناد كل دح نف نفسته ويلك بيها أدكو عبيس تنفس كي نفسي ولو باهي لكن حاجات كن نفسنيسا وفي خارج الإناء مركاد بيها عبتون إنا نفسته أدو باهته وإنا أفكك قادو أي بنانك أدكو نفسته ما إناد بيها كن نفسته كن دح نفسته متفق عليه وفي الباب أحاديث كثيرة صحيحة باب عاكو صار ربه أحاديث فربضان وصحيحة لكن حديث كان كبير إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ذكر كيس يوسم قبن بيمينه مدكتيس مدكت الله ما استعماله إن ذكر كالوغط لما أقول مرة لو استنجودا مدكت استنجاق وحا الله استعماله باليسار مدكت يعني بدحد الله استعماله laakiin haddii cudurdaar jiro haddii cudurdaar jiro sida maalan inaama bidixdii jirinba qofkaani muxuu ku qasban yahay inuu istinjaagi midigtu u isticmaalo waa ku qasban yahay walidaalika sheikhu wuxuu soo reebay min gayri cudrin nahyigu wuxuu ku saabsan yahay waa markaan wax cudurdaara jirin laakiin cudurdaar sharciga hadduu jiro laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha qofku wuxuu awooduu sameynaya fattaqu llaha ma statactum والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين